dowladdan cusube muuse biixi hogaaminayo uun inuu ka arkay inuu yimaado puntlandna horeoma iman iminkana dee waa taa timi waa gaabis ka yimi uun dowladdan muuse biixi hoggaaminayo oo ku ekoonaatay galbeed oo keliya marka waxaan dowladda muuse biixi leenahay dee waa horraantii socdaalladii ugu horreeyey waa kuwaa yimi buntlandii iminkana way ka soo kordhinayaanoo ma joogayaan sheegashadooduna kuma eeka badhan iyo baashi oo keliya sool bay sheeganayaan waxay sheeganayaan cayna bay sheeganayaan marka waxaan leenahay muuse biixi dee waad aragtaa waddan baa lagaaga tegey markii siilaaye ma iman jirin magacaygu xamse salebaa xasan cabdi kulanaan asleere boqorka jacaylka ruantii dee arrinka madaxweynaha yimi ceeragaaba yimi ruantiian waxaan arkaa arrin khalad ah waayo dee waa dhul somalilan weeyaan marka waxaan arkay dowladda ka gaabisay dee hawshii iyo shaqadii loo idmaday ayaan waan u arkaa bismillaah haddaan aragtayda ka dhiibto booqashadii uu ku yimi madaxweyne gaas magaalada badhan ka tirsan gobolka sanaag runtii aad iyo aad baan u cambaaraynayaa waxaanan aad iyo aad uga xumahay in meel somalilan ka tirsan ama dhul somalilan ka mid ah in madaxweyne maamul goboleed oo daba fadhiista dowladda federaalk soomaaliya uu cagaha soo dhigo waa wax aad iyo aad aan u dhaliilayo aanan uga xumahay taas waxaan ku dhaliilayaa oo ka gaabisay xukuumadda xatal aanada madaxweynaha madaxweyne muuse biixi cabdi hadal intuu soo fadhiistay tiifiga ama warbaahinta uu kaga hadlay ma jirto ta koowaad ee aan ku dhaliilaya waa xukuumadda oo ka gaabisay arrimihii gobolka sanaag tii badhan tii gobollada bariga muhiimadda ama xoogga oo qudha ay saartay gobollada galbeedka su-aasha isweydiinta mudan waxa weeyaan somalilan ma waxay noqotay in gobollada galbeedka uun ay xukuumaddu ay xukunto oo la ilaaliyo oo xuduudkeeda la sugo mise waa gobollo xukuumaddu ay u wada siman tahay min bari ilaa min galbeed anigu ra'yahaantayda waxaa halkaa inuu gaasimaado oo uu ku soo dhiirado badhan u sababa somalilan gaar ahaan xukuumadda iminka jirta oo aan haba yaraatee wax halaaliyo wax ay saartay xoog ama horumar ama dhaqaale gobollada bariga aanaysan jirin marka waxaan leeyahay haddii aan iminka la dabaqabatayn waxaa ima doonta in beri ka maalin caynabo iyo ceerigaabo ay xukuumadda federaalk soomaaliya ima doonto aad iyo aad baad mahadsantihiin bismillaah magacayga waxaa layidhahaa suldaan axmediille haddaan ka dhiibto ra'yigayga safarka uu ku yimi madaxweynaha maamul goboleedka soomaaliyeed ee puntland magaalada badhan ka tirsan gobolka sanaag waxaa nasiib darro ah somalilan oo jirtay muddo ku dhown soddon sannadood in deegaan ka mida somalilan in maanta ay yimaadaan madaxweynaha maamul goboleedka soomaaliyeed ee puntland oo lagu soo dhoweeyo sidaa awgeed waxaan u aragnaa haddaan nahay shacabka reer somalilan inay ka gaabisay somalilan macquulla ma aha dawlad jirtay soddon sannadood inay siyaasaddeedu hanan kari weyn dalka oo dhan sidaa daraaddeed waxaan leeyahay mudane madaxweyne waxaan la hadlayaa madaxweynaha somalilan mudane muuse biixi cabdi waxaannu kugu doorannay hal adayg maamul wanaag hufnaan sidaa awgeed waannu ka xunnahay in la yidhaahdo maanta soomaaliya maamul goboleedada ka tirsanaa ayaa lagu soo dhoweynaya somalilan iyo deegaankeeda sidaa awgeed waxaan jeclaan lahayn haddaanu nahay shacabka somalilan in si degdeg ah loo fidiyo maamulka oo si degdega siyaasad ahaan iyo militari ahaanba in dalka lagu soo xidho magacayga waxle maxamed salaabaan aragtida ah in madaxweyne cabdiweli yimaado gobolladan bariga dadka taageersan baana haddii madaxda dalkan joogtaa somalilan dhulka ay ka gaabisay waxaanu soo dhoweynaynaa cabdiweli madaxweyne cabdiweli gaas waxaan u malaynayaa kolley waa wuxuu ku soo xadgudbay xuduuddii maxaayatay somalilan taasoo la odhan karo waa maxaayatay khalad aad u weyn oo daandaansi u muuqda maadaama maxaayatay tukarraq colaadi ka jirtay in xagganna uu magaraysaa colaad kale ka abuuro kolley waa waxaan loo baahnayn waxaa kaloo la odhan karaa dee waa jilicsanaan xagga dawladda ka jirtana waa la odhan karaayo kol haddii dee xuduuddii dalka maalin xagga laga soo gelayo maalin xagga laga soo gelayo xag etoobiyana laga soo gelayo dee wax alla waxay macna samaynayso dawladdu ma jirto markaa madaxweyne muuse bixiin waxaan leenahay dee hortaa maxay tahay haddiinaan dee puntland meel iska saarin dee cid kale iska celin karneen markaa ciidankan aad dee wixii ciidan joogayba aad tukarraq wada dhigtay ciidanku dee inay xuduudda wada ilaaliyaan waa muhim talabaad ee meesha ku jirta waxaa weeye sheegashada ciyaargaabo la sheeganayo waxaa kaloo ku jirta waddo iyaguna sidaan inagu xaggan uga samaynano waddo maxay tahay ceraf weyn iyaguna xaggaa waddo ceeldahari wax la dhahay ka samaynayaan dee meeshu ama meel lagu kala buuxo ha noqoto ama dee maxay tahay meel cidun dee cidun ha u goodo dee magaraysaa wixii hadda iyaguna xaggaa wadda ka soo samaysaan anaguna xagga wadda ka soo samaysana dee macna samaynaysa magaraysa markaa waa in muhiimadda magaraysaa marka waxaan leenahay madaxweynaha bal iyaguna dee labadaa waddo un ha lagu heshiiyo billah ku yimi badhan aad iyo aad ayaan u cambaareenna waxaana weeyaan dawladda somalilan aad buuga gaabisay waxaan leennahay mar dambe inaanay dhicin madaxweynaha cabdiwelikaas in buntland iyo xuduudaha somalilan soo galo madaxweynaha buntland ku yimi deegaanada baran waxaan u arkaa horta marka hore aad baan uga xumay inuu madaxweynaha buntland u yimaado baran dhul somalilan aan leedahay laakiin taas waxaa muujinaysaa gaabisnimada xukuumadda somalilan ee muuse biixi inuu ka gaabiyey dalkii bari inuu markuu ka gaabiyey inay cid kastaaba timaaddo oo markii ugu horraysay ciidamo somalilan mucaarad yeelato ciidamo jabhadayaa dibadda uga baxda mar labaadkii waxa dhacay waxaa yimi madaxweynaha buntland baa yimi baran dhul somalilan buu yimi alxamdulilah suma wasalaatu wasalaamu calaa nabi bacda magacaygu waa jineer shaafi maxamed xaashi jineer tayo n koley waxaan u arkaa safarka uu ku yimi madaxweynaha maamul goboleedka soomaaliya ee puntland daandaansi siyaasadeed waxaan u arkaa gardarro siyaasadeed oo uu debada ka riixayo madaxweynaha dowladdaynu jaarkadowladdaynu jaarka nahay ee maamul goboleedyada u qaybsanaya soomaaliya madaxweyne farmaajo aan u arko inay tahay usha ku day waxaa la yidhi ceel dalle qowl baa layskaga dayaa maanta cabdiweli baa yimi dhahar beritoolena farmaajo inuu cabdiweli iska soo horraysiyo si isaguna beritoolo u yimaado ayaan anigu arkaa ra'yigayga sababtoo daraatoole waxaynu arkaynaa wasiir dowladda federaalka soomaaliya dalkanaynu jaarka nahay oo yimi dhahar wax tallaabaa lagama qaadin tii waxay dhaxashay inuu maantana cabdiweli yimaado oo wuxuu doono dhahar ka samaysto oo intuu doono joogo oo cuqaashii iyo waxgaradkii ummadda somalilan ee dhahar ku noolaa lagu laayo oo ciidamada cabdiweli ay ku laayaan wax la aqbali karaya maaha xukuumadda jamhuuriyadda somalilanna koley waana ka soo saartay baaq haddana waan rajaynaynaa inay gacan birla wax lagaga qabto laakiin wax la aqbali karayo maaha intaa ka ka mida xuduudda jamhuuriyadda somalilan in lagu soo xadgudbo ma aqbali karayno ka shacbi ahaan ka dawlad ahaan ka aqoonyahaan ahaan ka dhallinyaro ahaan intaa ka ka mida xuduuddeeda in qof aan somalilaandar ahayn uu yimaado cabdiweli waxba lagama qaban kari waayin baan u malaynayahay waa loo yaro seeta dheeraynaya fariintaan u dirayo xukuumadda jamhuuriyadda somalilan koley qowl bay kaga hadashay oo qaraar baa ka soo baxay madaxtooyada jamhuuriyadda somalilan oo uu ku saxeexnaa afhayeenka madaxtooyadu oo madaxweynaha uu kaga hadlayey arrinkan iyo xisbiyada qaranka iyo dhammaan dhammaan xukuumadda somalilan iyo xisbiyadeeda oo garbaadis haysta ay ka hadlayeen baaq uma baahna ta dhahar baan leeyahay waxay u baahan tahay in gacan wax lagaga qabto waxay u baahan tahay in in diblomaasi kale wax lagaga qabto waxay u baahan tahay inaan maalin dambe cabdiweli iyo maciisu aanay iman dhahar iyo meel la mida tuulo ka mida somalilan inaanay iman sababtoo ah hadday maanta dhahar yimaadaan berrina waxay isku dayayaanay quudaraynayaan inay sanaag iyo ceeri gaaba yimaadaan maalintii hore sidaan hore codkayga ugu xusay maalintii hore waxaa yimi wasiir dowladda federaalka soomaaliya idhanow wasiirkii telecommunicationka inuu ahaa baan u malaynaya maalintii ku xigtay waxaa yimi cabdiweligaas maalinta ku xigta haddaan laga sii dugtona wallaahi farmaajo ama khayre labadaasoo wada socdaa iman doona waxaan u arkaa aragtida ay su'aasheen baran uu yimi cabdicali gaas uu gaasyiibi waxaan u leenahay cabdicali gaas baran waxba ka heli maysid baranina waxa weeyaan somalilan weeye marka waxaan u leenahay halkaa waxba kuuma yaaliin waxba wakhti aad badana iskaga luminin iskaga noqo halkii aad markaa adigu xukumaysay baranina waxa weeyaan deegaanada iyada ku jiraan waa deegaanada somalilan weeyaan ee aanu annagu haddii beedankeeda leeyahay aanu maamulkooda hayno marka waxaan leeyahay halkaa cabdiwalow iskaga noqo halkii aad adigu markaa lagaa oggolaa laakiin badhan waxba ka heli maysid baanu leenahay waxay ku noqonaysaa ururaajis iyo haddii beedankeeda leeyahay madhalays aan halkaa waxba kaaga dhalayn cidina kaa raaci mayso waxaan u arkaa horta marka ugu horraysa waan idin salaamayaa dhammaan tv-ga waxaan u arkaa horta muuse waxaanu ku doorannay annagu waxanu islayn xadka oo dhan wuu sugayaa meel cidi soo martaba la heli maayo laakiin maanta godoloolooyin badan baannu aragnaa oo dee madaxweyne dhan oo macal wasiiradiisii golihiisii baarlamaanka wixiiba wata ayaa gobol gobolladeenna ka mida yimi dee qalad baanu arkaa anugu waxaan isleeyahay dee kollay dee dawladdu waxay kaga jawaabtaanu eegayna aad iyo aad baan u salaamayaa telefishinka arial t v iyo shaqaalihiisa walaal su-aasha weydiisay oo ah ee madaxweynaha maamulka soomaaliyeed ee puntland ee yimi gobol ka mida gobollada dalkan jamhuuriyad somalilan gaar ahaan gobolka badhan guud ahaan sanaag horta intii waxaa weeye somalilan ay jirtay waa marka koowaad intaan anugu aan garanayo madaxweyne ka socda waddanka soomaaliya uu somalilan gudaheeda soo galo intaasoo kilomitir waa midoo waxa weeye waa arrin horta inagu cusub dowladda somalilanna welida kulley cid ka hadashay ma arag laakiin anigu ra'yigayga markaan cabiro waxaan u arkay arrinkaa horta inuu arrin xadgudub ku yahay somalilan uu yahay dowladduna inay ka jawaabta ahayd waxa weeye wadahadalladii somalilan iyo soomaaliya u socdayna dhaawac weyn buu geysanayaa waxaan mar walba madaxweynaha dalkan jamhuuriyadda somalilan iyo dowladda oo dhan uga fadhinaa inay arrinkaa dee ay ka jawaabaan oo aanay odhanin sidaa wararku igu soo gaarayaan waxa uu u ahaa waxa weeye magangeliyo suldaanka guud ee gobolkaasi baran sida iyagu ay leeyihiin kaasaan ku qadirinay si ay hadalka u dhigayaan iyagu markaa annagu waxaannu u aragnaa inay khalad tahay in somalilan lagu soo xadgudba tahay waxa weeye cabdiweli gaas waxa weye mar horena isagoo aan madaxweyne ahayn buu yimi oo olala siyaasiyad ku jira labadii kun iyo aduu xilligii la dooranayey markaa waxaannu muuse uga fadhinaa inuu xadkan jamhuuriyadda somalilan soo xidho siduu hore aanu ugu doorana u sheegay waxa weeye dowladdana godolooyin badan baa ka muuqanaya oo meelo fara badana marka arrinkaa annagu waxaan u aragnaa inay khalad tahay inay xadgudub tahay dee dowladduna inay si cad uga jawaabto waxa weeye tallaabo cad qaaddaa looga fadhiya kaadma imaashuu yimi badhan madaxweynaha puntland waxaa leeyahay horta marka hore dee muuse biixiyo dowladda ayaa ka gaabisay arrinkii loo idmaday waxaan leeyahay u sheegayaa madaxweynaha puntland hadduu arrinkaa joojin waayo annaguna puntland ma aad arrimana nooga taas
haddaan ka hadlo arrinta madaxweynaha puntland ee yimid baran waxaan leeyahay horta madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan waxaan nahay dadkii u codeeyey waxaan nahay dadkii farteeda u codeeyey madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan waa arrinkii aanu u egmannay dalku halkuu maraya madaxweynuhu aad uga gaabiyey markaa madaxweynaha puntland waxaan leeyahay madaxweynaha laga soo dhaafaynin dadka iyo shacabka heer sanaag waxa u dhaama iyo heer somalilan oo dhan madaxweynaha baran soo jooga ee waxqabadka wada baa u dhaama madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan waxaan leeyahay xilkaaga baad ka gaabistay dadkii kuu codeeyey baanu nahay dee dalka halkii lagu tala galay maad gaadhsiin walaal waan dhowahay ma garanaysaa wallaahi runaantii dee anigu waxaas laabaa markuu ku soo dhow yahay baa dan la cadhsanaya runaantii waana dee qarajo weeye ninkii lalahaa waa askariye shacabka igu ololeynayeen ee lalahaa dee dee ugu yaraan wuxuu tayanayaa ciidamada in dee maalinkasta la soo geli karayo xuduuddii dalka maalin dee kadibna waxa la soo gelaya ceergaaba haddii sidan kusii socoto ma filayn wallaahi inay cambaaraynu noqonayso laakiin dee in leerinayaan moodayo oo dhinka la xanuujinayo in looloo soo qabtaanu jeclaynoo ilaa laga saxeexo kuwan sare ilaa kuwa soomaaliya yimaadaan baanu jeclayn halkaana loogu xidhala janay waayo dee marka maalinkasta dalkaaga la soo gelayo dee maaha qaran buuxa matid dee qaran buuxa matid ciidamadeenniman dee haysannaa oo sharciyadeennima haysannaa baarlamaankeenni dowlad dhisan baynnahay dhaqaalayn haysannaa in la soo galo dalkeenna aad baan wallahi uga xumaa dee kole annago qoladii waddani baanu iska hayno ninkaa walba kumaannaa ficnayn ninkiina waa kii cambaariyey dee isagu intaas u muuqaban karaya waxaan horta halkaa ka waran lahaa anigu horta madaxweynaha inugu soo xadgudbay xadka inugu soo gudbay maadaama uu xadkiisii ka soo gudbay uu wado waxyaabo khalad oo somalilan ku cambaaraynayo waxaan ka waran lahaa horta marka ugu horaysa wuu inagu soo xadgudbay inagu inaan waxba ku xadgudbin hadduu xadka inagu soo gudbay dee anaguna aynu ku xadgudubnaynu leenahay ba inaguna dee haddii aan halka kasii wado oo aan sheekadanaha kasii bilaabo horta dee xadgudub weyn buu nagu sameeyey ninkaasoo dagaal buu inagu dheliyeyoo waxyaaba khallaasaba ayuu inoo geystay waad aragtay haddeer askarteenna qaar badan baa naafo noqotay u naafowday dee sababtoo kale waxay ku dhacday qaar badan baa dee carruurtii agoon bay u badan tahay aqoon badan baa qaar badan baa wadi ka dhintay dadkii maadaama aynu nahay dee horta aanu nahay shacabkii waddanka waxaan anagu odhan lahayn ninkaa inagu soo xadgudbay xadkeennii dee inuu yimi dee haddii wixii xadkeenna inagu yimi inaguna ku xadgudbaynaayo waa iska celinaynaa